madaxweynaha dowlada jubbaland axmed maxamed islaamo ayaa si rasmi ah aqalka martida ee magaalada kismaayo ka furaya shirweynaha koowaad ee deegaanka iyo isbedelka cimilada kaasoo yahay qabanqaabadiya wasaarada deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland iyo waliba ku qeybgalaya xildhibaano wasiiro aqoyaano iyo hay-ado ka shaqeeyan arrimo deegaanka iyo marti sharaf kala shirkan oo muhiimka ahiyo laga falanqeeyi doona sidii loo xoojii lahayay dadaalada ilaalinta deegaanka korlanka qaada waciga bulshada iyo la tacaalowka saameynta iyo isbedelka cimilada wasiirka wasaarada deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlada jubbaland caydiida suleymaan xaashi oo warbaahinta faahfaahin unkubiya shirkunga holyawalun ku hadalaya waxaa sharaf noo ah maanta in uu halkan ka furmo shirweynihii koowaad ee deegaanka jubbaland oo diiradda lagu saarayo marxaladaha taagan ee jira oo isbedelka cimilada iyo saameynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhammi ka qaybgelayso iyo miidiyuhuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yarayn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ayna qaada iyo biyo muddo yar kabacdina abaar iyo biyo la-aanba baynu la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobolada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in madaxweynihii jubbalandna shirkan noo furi doono uunu noqon doono shirweynihii koowaad oo saamaynta deegaanka iyo isbeddelka cimilada xaalufka iyo dhibaatada dhirtii la gooyey u geysatay dhibaatada innagoo aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo laysku khaldayo oo dhulbeereed intaa cagafi loo qaato laleeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo